guddoomiyaha barnaamijka ololaha kaalmee kuwan samafale cabdimaalig muuse coldoon ayaa labaatan kun oo dollar ku wareejiyey shirkadda dhismaha samawanaag oo gacanta ku haysa dhismaha masjidka muscab ibnu cumeer iyo madraso laga dhisayo xaafadda nafaqo ee magaalada burco waxaa ka qayb galay madasha lagu wareejinayay lacagta mas-uuliyiinta shirkadda dhismaha samawanaag iyo qaar ka mid ah bulshada xaafadda nafaqo ee magaalada burco samafale cabdimaalig muuse coldoon ayaa ka warbixiyey qarashka lagu dhisayo masjidka iyo madarasada isaga oo ka codsaday walaalaha muxsiniinta in ay ka qayb qaataan waxaannu soo gaadhsiinnay haddii aannu nahay barnaamijka kaalmee kuwan masjidka muscab ibnu cumayr ee dhismihiisu socdo waxaannu soo gaadhsiinnay lacag gaadhaysa labaatan kun oo dollar oo aannu guddoonsiinnay guddoomiyaha shirkadda dhisaysa shirkadda sabawanaag guddoomiyaheeda injineer siciid ciro masjidkani waxa uu ku yaallaa magaalada burco gaar ahaan xaafadda maxamed cali qaybta sariibadda nafaqo ayuu dhinaca galbeed ka xigaa masjidkan dhowaan ayaannu bilownay dhismihiisa dadka doonaya inay la baxaan sadaqa jaariya dadka doonayaan inay aabbayaashood iyo hooyooyinkood ula baxaan dadka doonaya iyagoo nool inay maalkooda la baxaan ayaannu ugu baaqaynaa inay ka soo qayb qaataan dhismaha masjidkan oo ku soo hagaajiyaan akoonnada u gaarka ah masjidka waxa aannu u baahan nahay boqol iyo sagaal qof oo bixiya min kun dollar boqol iyo sagaal kun oo helukhayra oo bixiya min kun dollar ciddii ka badinaysaana way fiican tahay ciddii aan awoodinna waxa weeye saciid ciro guddoomiyaha shirkadda dhismaha samawanaag ayaa u mahad celiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay soo aruurinta deeqda lacagta ah masjidka waxaannu ku qandaraasnay haddaannu nahay shirkadda sabawanaag boqol iyo konton kun oo dollar hore waxaa laga guddoonsiiyey oo awalkii ahayd shan iyo toban kun oo dollar mar dhexena waxaa laga guddoonsiiyey lix kun oo dollar maantoo ugu dambaysana waxaa laga guddoonsiiyey labaatan kun oo dollar lacagtaa dhammi waxay isku noqonaysaa koob iyo afartan lacagtii aan masjidka ku qandaraasay boqol iyo kontonka ahayd waxaa hadhay boqol iyo sagaalkunbaa hadhay warbixinta lacagtu saasay ku dhan tahay haddaannu nahay shirkadda sabawanaag aanahay guddoomiyaheeda aana injineerka dhisaya insha allahu biidnilah waxaan rajaynayaa haddaan xagga lacagayagu iyo aanay naga habsaamin oo aan noo roonaataan oo noo dedejisaan oo ururka ha u fududaysaan kaalmay kuwan hawsha ha u fududaysaan waxaan rajaynaynaa insha allaahu inuu nagaga dhammaado muddo afar bilooda baan rajaynaynaa insha allahu tacaala